Howlwadeenada gaadiidka dab-demiska ah ee magaalada Beledweyne ayaa ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka kacay guri ku yaala xaafadda Buundabeen kaas oo geystay burbur khasaare hantiyadeed. Bulshada xaafadda ayaa ka hor inta aysan imaanin howlwadeenada dab-demiska isku dayay in ay damiyaan dabka ilaa haddana lama oga sababta keentay dabkan. Kiniinjid Xuseen Sandool oo ka mid ah howlwadeenada dab-demiska magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu geystay dabka iyo dadaalada ay sameeyeen.
dabka wuxuu ka kacay xaafadda bundaweyn gaar ahaan laanta filtre abbaara afar saac subaxnimo oo toban dhiman Een, alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin afar saac iyo shan daqiiqane gaariga dabdemiska meesha loogu talagalay dabka ka kacay xaafadda filtre guriga jamaat xuseen muumin wuu- wuu joogay gaariga wuu taagnaa Een, iyo dhammaan tiimka dabdemiska degmada beledweyne Een, xaqiiqatan meeshaasi wax khasaare nafeeda kama dhicin marka laga reebo mid burbur hantiyadeed oo soo gaaray qoyska gurigiis ka lahaa ilaahayna wax- waxaan uga baryayaa inuu beddel kheyr qaba ilaahay siiyo xaqiiqatan dab haddaa maqasho waa cadow wuxuu reebaya ma lahan marka riboodka saacadoona soo gaarayna waa tobankii subaxnimo oo toban dhiman ama afar saac subaxnimo oo toban dhiman qof kasta sidoo ama cid kasta siday u garanayso afar saac iyo rubina adiga afar saac iyo toban afar saac iyo rubi afar saac iyo shan daqiiqo inay helaan jeclahay taqriiban ma sixi karo Na- meesha loogu talagalay waa joognay sidoo kale kenidiid xuseen sandool ayaa ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ugu baaqay in ay furaan wadooyinka xilliga ay maqlaan dhabaqa gaadiidka dab-demiska daahitaan ku jira waa malaysaa laakiin daahitaanka waxaa ugu wacan dariiq jid la mara ma jiro ama waddo maxaa yeelay halihii yaraayna haddana bajaaj iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwana aa jidka xayiray marka alxamdulilaahi waxaa ilaahay mahaddiisa inaan guryaha u dhowna uusan gaarin dabka uuna ku fidin dabkaasoo weliba laga dheehan karay inuu ahaa mid baararka qabsaday geedaha u dhow qabsaday qarka u fuulay ama ku dhowaaday inuu xaafadaha deriska la ah uu saameeyo marka falilaahi alxamdu een, baaqii loo soo diray ay ka jawaabayaan bahda dabdamiska degmada beledweyne waxay suurto gelisay in dabka halkiisa lagu xakameeyo wax khasaare nafeedna oo ka dhicin marka laga reebo mid hantiyadeed oo qoyskii guriga lahaa burbur hantiyadeed ku imaaday dhammaantiina guriga halkaasi uu ku baaba'ay laakiin tiimka dabdemiska waxay suurto geliyeen in deriska iyo guriga laftigiisa qaybo ka mida uusan dabkaasi gaarin taasna waa wax ilaahay looga mahad celiyo waxaan baaq halkaan ooga dirayaa markii ugu dambaysay bulshada ku dhaqan degmada beledweyne een, in ay hadday maqnaan araarmiga ama dhawaqa gaariga dabdemiska ay dariiqada noo furaan si goob walba aan u gaarno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayo dabka ka kacaya guryaha iyo goobaha ganacsiga iyadoo ilaa iyo hadda la ogeyn sababta keenta dabkaas